bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala awalu kitaabi اlcataaq xorayntii axkaamteeda kitaabkoodii awalkiisii weeyaan meeshaan axkaamta cataaqa ku saabsan kitaabkeedii awalkeedii baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmukaatabi addoonka la kitaabeeyey ayb yu-addii kaasoo gudanayo bacda kitaabatihi kitaabadiisii wax ka mida gudanayo fayacjizu aw yamuut caajisayo ama dhimanayo markaas ayb mukaatabkai axkaamtiisii buu ka bilaabay addoomuhu dhowr nooc waaye mid waxaa la yidhaahdaa waa addoon isaga kulliba addoon ah midna waa mukaatab haddaad intaas ii keento waa ku xoraynayaa oo sanadkiiba intaas ama bishiiba intaas haddii aad keento xoole intaa la-eg xor baa tahay waa ku xoraynayaa ayb waa mukaatabkaas midna mudabber ayaa la yidhaahdaayo haddaan dhinto xor baa tahay buu yidhi waa la dibdhigay oo dhimashadiisaa loo dibdhigay mid umuwalad ayaa la yidhaahdaayo ninku marka uu addoontiisii milkulyamiin intuu ku wadiyo ugu tago ay markaas ilmo u dhasho waa umuwalad ayaa la yidhaha iyadan axkaam gaaray leedahay beecooda in la gedi karo inaan la gedi karin iyo ku tacalluqdo ayb waxyaabahaasaa marka anwaacdaas iyo waxyaabahaasaa u badbadan ayb addoonnimaduna asalkeeda hore waxay ku timaadaa waxaa weeyaan waa sabab jihaadka uun ku imaan karo waagii hore jihooyin fara badan bay ku imaan jirtay addoonnimada islaamku ma keenin isaga iyadoo jirto ayuu islaamku yimid iyadoo lays-addoonsanayo ayaa islaamku yimid markii uu yimidna asbaabihii qaldanaa oo dhan waa xarimay islaamka hal sabab oo sharcan wa caqlan sharcina ah caqli ahaanna wax caqliga gelaya ah buu soo reebay qofka isagoo ilaahay diidan oo diintiisii la dagaalamayo oo ammaan sii waayey ee addoonnimadii alle diiday ee weliba dagaal ku soo daray kaasoo kale markii la qabto in addoon laga dhigto caqligana waa keena sharcigana waa keena halkaas sifa keliya unbuu islaamka ka soo reebay ayb wuxuuna ku dadaalay in la xoreeyo addoomaha oo sida guud naajar badan baa ku jira saan arki doonno sida labaadna addoo qofku markuu waajibaad badan laga tagoo kale beddel ama kafaaro waxaa looga dhigaa addoon xorayntiis qur-aankana waa ku badan tahay sunnada nebiga waa ku badan tahay iyadoo fadli gaara iskale ayaa haddana kafaaraadka waxaa u badan addoon in la xoreeyo marka islaamku waa yimid iyadoo addoonnimadu jirto waana yareeyey laba siba waa ku yareeyey dhankii dadkii addoommada ahaa in la xoreeyana waa tarkiibiyey islaamka dhankii kalena sidii addoon qofka uu ku noqon lahaana waa la daboolay albaabadeediiyo dhan hal xaba bisaa laga reebay ayb marka islaamka addoonsi qabo waxaa waaye wax aan sax ahayn waa loona fiirsanin ayb yani waa islaamkaa qabo waxaan ka wadaa marka la leeyahay addoonsiga islaamkaa la yimid sax maaha ayb gaalada iyagu sidaa dhahayaana dadka si xun usoo addoonsaday oo intay dadka isku xerxeraan oy raraan ayay ku shaqaysan jireen waxna aynan sii jirin waxna bari jirin waxna aanay markaas u yeeli jirin ayb oo fursad dhan iyo xuquuqoo dhan ay ka baabi'iyeen iyadoo sidaa tahayna baabab waxaan arki doonnaa nebigu sal ll slam inuu yidhi ikhwaanukum khawalukum walaalihiin addoommadiinna waay ayb haddii aad ku kalliftaan shaqo aad u tiro badanna oo ku adagna idinka la qabta nacam luqmad hadduu idiin soo kariyo oo idin siiyana wax ka siiya oo kaalay soo fadhiista dhah haddaad haddii kalena wax uun haka luqmad iyo haka cuno waa soo marnay kitaabul acima marka islaamku axkaamtiisuna waa cadaalad akhbaartiisuna sidqi iyo run waay mukaatabkiibuu marka ka bilaabay mukaatabkana waa midka la yidhi intaas haddaad ii keento waa xor baa tahay heshiis sidaa ayaa lala galay ayb haddii marka kitaabadu uu ka caajiso ama asagoon weli dhammaynin ou dhinto maa xukmuhu yacni addoon miyaa weli qaarkiis miyaa xor ah see xaalkiisu yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa abu badrin qaala xadaanii abu cutba ayb ayb wa huwa ismaaciil bnu cayaash waayo abuu cutbaha ayb ismaaciil bnu cayaash qaala xadaanii sulaymaan bnu sulaym can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi almukaatabu midka la kitaabeeyey cabdun addoon weeyaan maa baqiya calayhi intay u harsan tahay min mukaatabatihi wixii lagu kitaabeeyey mukaatabadiisa dirhamun intuu ka dhiman yahay wixii isaga lagula heshiiyo intuu dirham ka maqan yahay oo ka dhiman yahay waa addoon xadiidkan marka xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi xaakim baa saxiix yeelay fatxulbaariga mukaatabada iyada marka culimmada laba qowl waxay ka kala qabaan ta'jiil inay ahaato qasab mi amase inan takuuna xaalatan ayb shaafici labadiisa qowl qowlka qowl baa wuxuu yahay qadiimka inay tahay ta'jiil nacam inay yacnii ay tahay ugu yaraan labo labo yacnii bixin laba bixin inay kala noqoto ayb oo yacni maalan uu yidhaahdo sanadkii waxaad ii keentaa lix biloodna intaas lixda kalena intaas ayaan kaa rabaa ama bishiiba wakti u kala qabtayba munajam inay tahay an takuuna munajamatan ayb yaa qowlkan dambe uu qabaa ama mashhuurka ah ayb qowl kaloo isna waxaa jira uu dhahayo qasab maahan inay munajam ahaato oo hadda haddii uu yidhaha kun haddaad ii keento dollar xor baa tahay hoo haddii uu yidhaha miiska u saaro iyadoon la kala tooka tookaynin ama la kala qaybqaybinin waa mukaatabo saxiix ah xaallo iyo mu'ajalo labadaba waa noqon kartaa saasuu dhahayaa qowl qowlna wuxuu leeyahay ma noqon karto inay mu'ajalo tahay baa qasab ah weliba munajamo ay tahay ugu yaraan laba jeer qowlkaasna culimo badan fara badan baa qabto ayb halkan marka xadiidku wuxuu tilmaamay xukunka mukaatabka intuu hal dirham ku dhiman yahay xor ma aha waa addoon ibnu cabbaas laakiin waxaa ka soo aroortay axaadiid laysku khilaafay marfuucnimadeeda iyo mowquufnimadeeda oo dhahayso almukaatabu xurun biqadri maa addaa ninka intuu gutay buu xor ka noqonayaa kun dollar baa waxaa layidhi keen hal sana gudahood ku kala keenkeen shan boqol buu bixiyey nuskiisaa xor ah buu dhahayaa ibnu cabbaas xadiidkiisa nuska kalena xor ma aha waa mubacad addoon la kala qaareeyey laakiin xadiidkaas ibnu cabbaas marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa laysku qabtay idiraab baana galay ayb waxaana lagu caariday xadiidu bariira oo bariira dadkeeda intay kitaabeeyeen ayaa caaisho gadatay sidau keeni doono caaisha iibsatay haddii marka ninka mukaatabka qayb uu xor ka yahay in la iibiyaa lama ogolaadeen saasoo kale ay dhahayaan bariiro iyadoo kitaabadeedii wax ka bixisay ayaa caaisho iibsatay markaa dabadeed waa caaisha yaa xoraysay marka mukaatabku inuu addoon yahay inta dirham ku dhiman yahay qisadaa bariirana waa laga faa'iidaysanayay dheheen laakiin qisatu bariira kuma jirto inay wax bixisay kitaabadeeda iyadoon waxba ka bixinin ayaa caaisho iibsatay waxba ma aynan bixinin masalada deliil waa u noqon lahayd hadday wax bixin lahayd waxna ku dhinnaa lahay xataa hadday sidaas ahaan lahayd waxay yidhaahdeen culummada ninka noocaas oo kale ah kitaabadu waa uun sii soconaysaayo haddii xataa la gato ay dhacdo in la gato waxay leeyihiin qaarkood nuskiisana waa xor inta kalena ninka kale hadduu siiyo waa xoroobayaan ayb waa nin mar mar walba mubacad ah xataa haddii la gado ayb qisatu bariira marka meeshan wax deliila uma noqonaysay dhahayaan xadiidkaa marka ibnu cabbaas baa kan camr ibnu shucayb mucaaradi karo kaasna waa laysku khilaafay waqfigiisa iyo rafcigiisa idiraab inuu ku jiraana looga tegey ayb ibnulqayim tahdiibu sunanka aqwaasha mas'alada ku jirtoo dhan waa wada waa soo wada kaxeeyey oo waa sheegay markii ugu dambaysay wuxuu yidhi wafi lakhiiri markii ugu dambaysay yacnii waxauu yidhi wahaada lidiraabu xadiidka ibnu cabbaasuu sheegayaa oo annaga aan noo qornayn wahada lidiraabu yuujibu tawaquf khilaafkaas waqfi iyo rafci laysku khilaafay tawaqufuu keenayaa in laga istaago yuujibu tawaqufa fi lxadiidi wa xadiidu camri bni shucayb kan waayee wa xadiidu camri bni shucayb saalimun min mili hada اliطiraab iطiraabkan oo kale wuu ka nabad galay wa macahu fataawa man dakarnaa min aلصaxaabati xadiidkan camr bnu shucayb ninka mukaatabkaa dirham intuu ku dhiman yahay inuu yahay addoon waxaa xoojinayuu yidhi saxaabada qaarkood fataawadooda cumar iyo oo kale ayb wa calayhi alcamalu camalkuna sidaan waaye inuu inta dirham ku dhiman yahay inuu addoon yahay ayb markaasuu ibnuاlqayim wuxuu yidhi fahaada maa addaa ilayhi اljuhdu fii haadihi اlmas'alati intuu yacnii duruqda xadiidka ibnu cabbaas sheegay aqwaashii saxaabada soo kaxeeyey madaahibtii fuqahada ka soo hadlay ayaa wuxuu yidhi xadiidu ibni cabbaas idiraab loogaga istaaga ayuu leeyahay xadiidka camr ibnu shucaybna waa ka nabad galay idiraabkaas koow maadada labaadna fataawadii saxaabadana waa xoojinayaan intaasaana juhdigayga iyo ijtihaadkaygu gaaray buu yidhi ayb in marka xadiidkan la qaadanaayo oo ninka mukaatabkaa dirham intuu ku maqan yahay addoonnimadiisu in weli addoon uu yahay oo mubacad markaas uusan ahayn qaala xadaanaa moxamed bnu اlmuhanى qaala xadaanaa cabdusamad qaala xadaanaa hamaamu qaala xadaanaa cabaasun اljurayriyu can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi ana الnabiya salى اllahu عalayh walihi wasalama qaal ayumaa cabdin addoonkii ahoo kaataba calaa miati uuqiyatin kaataba kitaabeeyo calaa mi'ati uuqiyatin boqol uuqiyadood yacnii sayidkiisa uu ku kitaabeeyo faadaahaa guto ilaa casharata awaaqin toban uuqyadood maahane toban keliya un ay u dhiman tahay fa huwa cabdun addoon weeyaan ninkaas wa ayumaa cabdin addoonkii ahoo kaataba calaa mi'ati diinaarin boqol diinaar uu sayidkiisa ku kitaabeeyey faadaahaa gutay ilaa casharata danaaniira toban diinaar maahane wax kale aanay u harin fa huwa cabdun addoon weeyaan isaguna oo intaa dirham ku dhiman yaha addoon qaala abu daawuud laysa huwa cabbaasun iljurayriy qaaluu huwa wahmun waxay yidhaahdeen waa wahmi walaakinahu huwa shaykhun aakhar waa shaykh kale qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa sufyaan can izuhriyi can nabhaan mukaatabi ummi salama ummu salama addoonkii ay kitaabaysay qaala waxa uu yidhi samictu umma salamata baan maqlay taquulu iyadoo dhahayso qaala lanaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi idaa kaana lixdaakunna midiin hadday leedahay naagihiisu ku dhahayaa rasuulka sal l slam idaa kaana liixdaakunna midiin hadday u sugnaatay oy leedahay mukaatabun addoon la kitaabeeyey oo ay addoonkeeda kitaabaysay fa kaana cindahu agtiisuna uu yahay maa yu'addii wax uu ku iskaga gudo midiin hadday addoonkeeda kitaabaysay addoonkiina uu haysto wuxuu iskaga bixiya kitaabadaas faltaxtajib minhu haka xijaabato ha ka xijaabato oo yacnii maxram oo kale uma aha waxaa la ogsoonyaha naagaha addoommaha ay leeyihiin iyaga kuwa waxaa lagu daray ow maa malakat aymaanuhunna aw itaabiciina hayri uliilirbati min alrijaal ow maa malakat aymaanuhunna addoonka iyada ay leedahay adeegsanayso inay si kulliyana uga xijaabato culaysaa ku jira nacam ayb sidaa darteed marka laakiin halkan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa addoonkii la kitaabeeyo wuxuu iskaga bixiyana haysto ha laga xijaabto yacni waa iska bixinaya xorow noqonaa waay markaas hadduu xor noqdana bis waaye ow maa malakat aymaanuhunna waa u dhammaatay ayb xadiidkan marka haddii addoonkii kitaabada kii haystay sidaas la yidhi midkan marka wax bixiyey oo wax yar ay ku harsan yihiin min baabi owlaa waay marka kan marka waxaa laga qaataa in mukaatabku yacni kitaabadiiba hadduu awoodo xor camal inuu yahay oo laga xijaabanayo axkaamtii addoonka aan la siinaynin oon la gadaynin waxyaabahaas yaa laga qaataa laakiin xadiidkan dacfi baa ku jira oo nabhaan mukaatabu ummi salama maqbuulun xaysu yutaabac waa maqbuul haddii la mutaabaceeyo meeshaanna laguma mutaabacaynin imaam axmedna waxa uu yidhi nabhaan rawaa xadiiayni cajiibayni ninkan laba xadiioo yaab le buu wariyey yacnii haada alxadiid xadiidkan iyo waxadiiu afacamyaawaani antumaa ayb cabdullahi bn umi maktuumaa nebiga u soo galay umusalame iyo caaisha nebiga la joogeen markaasaa wuxuu yidhi ka xijaabta markaasay yidhahdeen yaa rasuulallah waxba umaba jeedaba markaasuu nebigu yidhi afacamyaawaani antumaa idinku indhoolayaal maa tihiin alastumaa tubsiraanihi miyaydnan arkaynin idinku ayb xadiidkaasuu wariyey waana daciif xadiidkanna waxaa tusaayo camalu اlmu'miniin camalu ummi اlmu'miniina caaisha ayaa xadiidkan inuu daciif yahayba tusaayo maxaa yeele caaisha waxay fadwootay xadiidkan cagsigiisa marka kii camr ibnu shucayb iyo fatwada caaisha saxiixa kanna waa daciif addoonka ninka mukaatabkaana waa addoon in allaale intay wax ku dhiman yihiin baabu bayci اlmukaatabi mukaatabka gadidiisa addoonka mukaatabka ah iibintiisa xukunka ku soo arooray caddaynteedii buu u baab yahay idaa fusikhat ilmukaatabatu mukaatabadii haddii la fasakho kitaabada haddii la fasakho ma la gadi karaa mukaatabka kow bukhaari isaga yacnii baabkanoo kale baab macno u dhow u baabaystay oo wuxuu yidhi baycu اlmukaatabi idaa radiya tabiibka bukhaari fiirna mukaatabka in la iibiyo waxa ku soo arooray caddayntiisa goorma idaa radiya hadduu isagu in la iibiye raalli ku noqdo ninkii waxbuu bixinayaa lacag buu iska bixinayaa lacagtaasuu marka dhiibayaa wuxuu samaynayaa waa xor xornimadiisii buu ku raadsanayaa markaasuu wuxuu leeyahay haddii uu isagu raalli ku noqdo uu yidhaha ruuxan ani ma samay kareen waxaad yeeshaa haddaan rabta iska kay gad idaa radiya buu yidhi abu daawuudna muxuu yidhi idaa fusikhat ilmukaatabatu haddii mukaatabada in la fasakho mukaatabada marka see loo fasakhayaa kitaabada waa caqdi jaa-is min araf laazim min araf ah laazimun min arafi الsayid wa jaa-izun min arafi اlcabdi addoonka isaga waa fasakhi karaa hadduu rabo sayidkii addoonku heshiisay wada galeen kun dollar haddaad ii keento muddo sanada bilbil ah igu keento waa ku fasaxayaa xor baa tahay heshiisay wada galeen sayidku kama laaba karo laazimuu ku yahay isaga laakiin addoonku waa dhihi karaa waran waxaas ma awoodi waa addoonnimadan iska rabaa hadduu yidhaahdo waa laga yeelaa ilaa awal baa saa loo danaynayo jaa-izun min araf laazimun min araf waay min arafka sayidkana wuxuu ka yahay laazim arafka addoonkana jaa-is uu ka yahay cuquudda jaa-iska iyo laazimkana waxa laga wada horaan usoo sheegnay ayb haddii marka uu addoonku bixin waaye marka yaa fasakhaya fasakhaaddu marka maxay ku imaan kartaa waxay ka imaan kartaa dhanka addoonka isaga awalba khiyaarow lahaa dhanka sayidka waxba kama imaan karaan waa laazimaan dhahna isaga caqadka xaggiisa laazimuu ku yahay laakiin haddii addoonkii mukaatabka ahaa ou isagu wixii bixin waayo muddadiina uu yanii wax dhiibi waayo ama uu caajiso ama si yacnii heshiiskii ka baxsan ou la imaado xaakimkii baa marka mukaatabadii fasakhayo dhabarka ka kala jebinaya qaaligaa la geynaya qaaliga waa fasakhaya marka mukaatabadii waa fasakhantaa la leeyahy marka ayb qaala marka hadday fasakhanto ma la iibin karaa mukaatabkii marka qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiy waqutaybaة bnu saciid qaala xadaثana leyt can ibni shihaab can curwata ana caaishata akhbarathu caaisha waxay u sheegtay ana bariirata bariira jaaat caaishata yanii jaaءat ilaa caaishata caaishay u timid tastaciinuhaa iyadoo markaas ka kaalmo dalbaysa fii kitaabatihaa kitaabadeeda walam takun mana aysan ahayn bariira qadad inay gudday min kitaabatihaa kitaabadeeda shay-an waxba waatan marka bariira waxba kama bixinin wixii lagu kitaabeeyey faqaalat lahaa caaishatu caaisha waxay ku tihi irjicii laabo ilaa ahlikii dadkaagii u tag fa in axabbuu hadday jeclaystaan an aqdiya canki inaan kaa gudo kitaabataki kitaabadaada wayakuuna walaa'uki walahaaguna lii aniga uu ii ahaado facaltu sidaa waan yeelayaa aniga kitaabadaadii waa kaa dhiibayaa laakiin walahaaga anaa yeelanayo walaagu waa nicmo qofka uu ku yeelanayo qofkii uu xoreeyey qofka yacnii ciddii xoraysay walow ku leeyahay walahaas marka waa laysku dhaxli karaa mar waana yacnii casabada almutacasibuuna bianfusihim qofka keliya naagta keliya ee iyada yacnii noqon karto casaba wax ku qaadan karto wax ku dhaxli karto casaba binafsihaa waa muctiwaa midda marka walaha ictaaqa leh almowla almuctiqa midda iyada wax horaysay bis marka waxyaabahaasaa ku jiro caaisha marka maxay ka wadaa bariira waa la kitaabeeyey kitaabadii iga bixi bay leedahay caaishana marka waxay leedahay kitaabadii waa kaa dhiibayaa laakiin walahaagan yeelanaya ninka mukaatabka ayaa welihiisa iska leh sayidka kitaabeeyaa iska leh ninkan waa un kaalmeeyey ma ahani haddaa adig nin la kitaabeeyey kun dollarkeen layidhi ho kunkii iskaga soo bixi aad tiri oo ukunkii qaaday oo iskaga soo bixiyey adiga welihiisa malihid walaha waxaa iskale sayidkii kitaabaystay caaisha marka iyadama waxay rabtaa inay intay iyada isticaano u samayso yacni icaano inay u samayso y kaalmayso bariira sidaasna ay wala ku hesho miyay rabtaana maya waxay ka wadaa baa laleeyahay caaisha inay adiga hadday dadkaaga rabaan inaan ku iibsado ille weli addoonaa tahay oon aniga markaas iska kaa xoreeyo walaha saasay ku yeelanaya iyada marka meeshaa ma la fahmay marka ayb macnaha marka ku jira iyada caaisho sidaas waa yacnii dadkaa weydii hadday rabaan inaan aniga kaa bixiyo lacagtii waa kaa oo inaan yacnii ku iibsado oo ayaga aan lacagtii u tiriyo oon kaa gato markaan ku soo gato kadib ku xoreeyo saas aan walahaagii ku helo hadday rabaan soo weydii waa kaasa xadiidkuna wuxuu xoojinayaa mukaatabku inuu addoon yahay weli maadaama la iibin karaba ayb wa qaaluu marka fadakarat dalika bariiratu bariiro sidaa waxay u sheegtay liahlihaa qoyskii dadkeedii lahaa iyada fa abow way diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in shaaءat hadday doonto an taxtasiba calayki inay kugu ajar tirsato un faltafcal ha samayso wayakuuna lanaa walaa'uki walahaagina annagu noo sugnaanaya iyadana marka ha iska ajar tirsata bis fadakara dalika fadukira dalika fadakarat dalika lirasuulillahi bay caaisha u sheegtay sala اllahu alayh ali wslam nebi faqaala lahaa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu caaisho ku yidhi ibtaacii iibso gado fa actiqii xoree marka adiga warkooda dhaafe gado bariira miga iibsanaysaan dheh ka iibsa marka iyaga markaa waxay rabaan inay iyada ka gataan oo bariiro yani lacag ka qaataan ay ka iibiyaan welihiina ay ayagu yeeshaan taas suurtagal maaha midda laga diidayana taas fadakara dalika markaa wuxuu yidhi ibtaacii iibso faactiqii xoree fa inama alwalaa'u walaha liman actaqa qofkii wax xoreeyey yuu u sugnaaday walaha ninkii wax xoreeyaa iska leh marka haddaad adiga ka soo gadato aday addoon kuu tahay waa xoraysay yaa iskale walaha adaa iska laha laakiin iyadoo mukaatab oo dadkeedii yidhaahdeen kun dollar hadaad noo keento xor baa tahay bariiro haddaa tahay oo iyadii ay bariiro kunkii soo siisa ma aysan gadannin bariiro iyada ee iyadoo addoon ah bay wax u tartay un markaas wele ma yeelanayso walaha waxaa iskale ninkii sayidka kitaabadan sameeyey baa iska yeelanaya uma qaama rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa kacay faqaala wuxuu yidhi maa baalu unaasin dad sha'nigooda iyo xaalkoodu waa maxay marka maa baalu unaasin marka nebigu markuu rabo inuu wax sina dadka ugu baraarujiyo qofkii dembiga galayna uu ku dhaliilo kale marka uu rabo wuxuu isticmaalaya eray caam ah maa baalu aqwaamin iyo maa baalu unaasin iyo war dad maxaa ku dhacay oy waxay waxa u samaynayaan ninkii sameeyeyna waa isgaranayaa mana la fadeexayninoo ma la ceebaynin waana sida nebiga hadigiisa uu u badnaa waaye waana sida ay wanaagsan tahay qofka isagoon ba la magac dhabin haddii dadkiina laga celiyo xumaantiisii isagiina markaas yacnii ou bal isku garto inuu soo noqdo ay dhacdo waa sida nebigu u badnaa waaye marmarna haddii qofka la magac dhabo wax dhibaataa male waa soo aroortay iyada laftirkeeda bi'sa aqulcashiirati huwa iyo ninkii nebiga uu ku yidhi intuu albaabka soo gargaraacay iyo waxyaabahaas way bannaan tahay kuwayaalkaas laakiin ma badnayn jaadada sidaan kale waa maa baalu aqwaam intaa badan ayb maa baalu unaasin dad xaalkoodu waa maxay yashtariduuna shardinayaan shuruudan shuruud shuruuda oo laysat fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa aan ku sugnayn marka laysat fii kitaabillahi macnaha laga wado waa maxay ay laysat fii xukmi kitaabillaahi ayb waa maxay dad xaalkooda shardinayo shuruud xukunkii alle aan ku aan ahayn xukunkii alle kitaabkii ilaahay ku yaallay aan ahayn saasa ibnu khusayme saasuu yidhi ee lagama wado shardi walbaa qur-aankaa laga fiirinayaa inuu ku qoran yahay kaas saas maa shuruudda sideeda waa fasaxan tahay almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiinta shuruudooda ayay dusheeda yihiin shardigu iyo sulxigu waa jaa'is ilaa sulxi ama shardi xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xarimaya marka laysat fii kitaabillaahi lagama wado shardiga waa in qur-aanka laga helo aayad qur-aana ay caddaysay laba qof markay heshiis wada gelayaan heshiiskooda in qur-aanka laga soo bixiya ma laga wado laakiin waa xugunka alle ee kitaabka iyo sunnada inuunan khilaafsanayn ayb macnaha marka saas man ishtarada qofkii shardiya shardan shardi shardiga oo laysa fii kitaabillahi ilaahay xugunkiisa aan ahayn falaysa lahu uma ahaa ninkaasi shardigaa ma laha qofka wain sharadahu haba shardiya mi'ata maratin boqol jeerba shardullaahi axaqu shardiga allah xaqnimo badan wa whaqu isaga ayaa adkaansha badan shardiga marka waxaa la fiirinayaa ilaahay xukunkiisa maxaaraan buu ma wuxuu ku yahay mid laaqi amase kuma aha bisdaan baa la fiirinaya taasna culummadu dawaabid iyay u yeelaan mucaamalada maqsuudkeeda asalka hadduu shardigu ka hor imaanayo iyo haddii shardiga si sariixa loo reeday iyo kuway halkaas waa kuwa markaa manhiga ah halkan marka tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin bayculmukaatabi idaa fusikat ilmukaatabatu haddii mukaatabada in laga baxo la rabo bariira marka mukaatabada iyadaa rabtay inay ka baxdoo la gato way bannaantay marka waana midda bukhaari uu yidhi idaa radiya ayb qaala marka xadiidkii tarjamada in laysku ogaadaa la rabaa laysku fahmo xadiidkan hadda tarjamadan calaaqadu la leeyahay waa la fahmaan malayna iyadaa fasakhday bariira oo rabootay in la gato oo addoonnimo caaisho ay gasho way gadatay qoladii kalena raalligay ku ahaayeen beecdaa dhex maray waa soo gadatay caaisha bariira markay soo gadatana waa xoraysay welihiyaa iska lahaanaya marka caaisha iska lahaatay tarjamada marka idaa addoonka mukaatabka waa la iibin karaa haddii la fasakho caqadka mukaatabada saasuu ka rabaa yacni abu daawuud qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat jaaءat bariiratu bariiraa timid litastaciina fii kitaabatihaa kitaabadeeda say uga kaalmo dalabto litastaciina say u kaalmo dalbato fii kitaabatiha fii sha'ni kitaabatihaa faqaalat waxay tidhi innii kaatabtu ahlii ehelkaygii baan aniga kitaabo la galay calaa tisci awaaqin sagaal uuqiyadood fii kulli caamin sanad kasta uuqiya hal uuqiyadood faaciiniinii ikaalmee faqaalad waxay tidhi in axabba ahluki ahalkaagii hadday jecel yihiin an acuddahaa inaan u tiriyo kunkii ay sagaalkii uqyadood caddatan tirin waaxidatan halmar halmar tirin wa uctiqaki aan ku xoreeyo wayakuuna walaa'uki walahaaguna lii aniga uu ii sugnaada facaltu waa yeelayaa fadahabad ilaa ahlihaa dadkeedii bay u tagtay wasaaqa alxadiida naxwa zuhriyi buu kaxeeyey naxwa xadiidi zuhri ayb zaada fii kalaami الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam fii aakhirihi wuxuu ku daray maa baalu rijaalin dad maxaa xaalkoodu yahay yaquulu axaduhum midkood oo u dhahayo actiq yaa fulaanu hebelow xoree walwalaa'u lii adiga xorey walahan anaa iska leh inama alwalaa'u walaha liman actaqa qofkii xoreeya iska leh waa maxay marka qof dhahayo marka welihiina anaa yeelanaya igana gado qofkan gado adigana bani aadam marka ayaka waxaybay isku rabaan mar walba qof marka waxaa waaye yani waxuusa lahayn raadinayo mana fiicna qofku waxa uuna lahayn inuu raadiyo xaq uu ka doono ayb dadku hadda say u badan yihiin saas kan dadkana waa rabaan koodiina ma rabaan dad inay la wadaagaan maa marka adiga laa'iq aan ku ahayn dadka hawla imaanin midda nebigu diidayana ka taas waxyaabahaas oo kale ayb inama alwalaa'u walaha liman actaqa qofkii wax xoreeyey baa iska leh actaqa marka ficilku waa cataqa awalkiisa marka uu laasimkaya waa cataqa min baabi daraba yadribu cataqa yactiqu mutacadi marka laga dhigayana actaqa actaqa markii laga dhigana marka waa mutacadi oo kale oo wuxuu ku gudbaa marka hamsadaas cataqa markuu yahayna waa laazim waa xoroobay actaqana waa xoreeyey yani cataqa yactiqu baana mudaariciisa uu ku imaanaya yactiqu yactuqu haddii lagu keenana wuxuu noqonayaa macno kale yactuqu yani waa duugoobay haygu markuu duug noqdo yaa la dhahaa cataqa shayu shaygii baa marka duugoobay yactuqu uu duugoobaya قال xdثنا cبدالعزيز بن يحيى أbو الأصبغ الxrانiي qال xdثnيi محمد yعن بن سلمة can moxamed bni isxaaq can moxamed bni jacfar bni zubayr can curwata bni zubayr can caaئiشhaةa qaalat waqacat juwayriyaةu bint اlxaariث bni اlmusطaliq juwayriya bint اlxaariث ayaa waxay ku dhacday fii sahmi haabit bni qays bni shamaas haabit bni qays saamigiisii bay ku dhacday marka naagaha iyo ilmaha la kala qaybinaya addoommada noqonayeen iyada haabit bay ugu ayaa helay qismo u helay aw ibni cammin lahu ama in adeer isaga uu leeyahay fakaatabat calaa nafsihaa nafsaddeedii ayay marka kitaabo kula heshiisay haabit ama ninkii helay addoonnimada ninkii ku qaatay bay waxay tidhi aan kula heshiiyo oo waxbaan ku siinayaa xornimadeedii xore wa kaanat imra'atan bay ahayd haweeney bay ahayd juwayriyana mullaaxatan qurux badan mullaaxatan iyadoo laamka la shadayna waa jirtaa mulaaxatanna waa loo dabdiye mulaaxatan mulaaxatan bimacnaa maliixatan waay qurux badan maliixatan mullaaxatan marka la yidhaahdana waxaa weeyaan ada waa fucaalatun wa fucaalatun fi اnnucuuti bimacna tawkiid waa marka aan la shidin fucaalatun fucaalatun waa bimacna tawkiidi weeyaan hadday sii adkaynayaanna siiqatu mubaalaqa iyo wax la mida ay ka rabaanna waxay yidhaahdaan marka fucaalun fucaalun marka mullaaxatun iyo mulaaxatun labadaba waa waa ku timid dabdiga wamakaruu makran kubbaaran fucaalun ayb ta'khuduhaa ay wa kaanat imra'atan haweeney bay ahayd mullaaxatan qurux badan ta'khuduha alcaynu isha ay qabanayso qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fajaa'at way timid tas'alu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam iyadoo su'aalanaysa rasuulka fii kitaabatihaa kitaabadeedaas waa lala heshiiyey marka intaas haddaad keento xor baa laga dhigayaa baalir nebigay u timid iyadoo marka kaalmo ka weydiisanaysa kitaabada falammaa qaamat cala albaabi albaabka markay soo istaagtay fara'aytuhaa waan arkay fara'aytuhaa waan arkay karihtu makaanahaa booskeeda waan nacay oo waan dhibsaday ay leedahay caaisha nacan oo waxay ka baqaysaa marka inuu nebiga inta gato xoreeyo oo markaa xaas ka dhigta marka karihtu makaanaha baan ayaan dhibsaday wa caraftu waxaan gartay anna rasuula اllahi sal ly slam rasuulka sayaraa minhaa inuu arki doono xaggeeda midla aladii ra'aytu waxaan anigaba ka arkay inuu ka arki doono faqaalat yaa rasuula اllah ana juwayriyatu bintulxaaris baan ahay tiri waana kaana min amrii waana aniguna kaana min amrii shanigayga wuxuu ahaa maa laa yakhfaa calayka waxaan adiga kaa qarsoonaanaynin baa shanigayguna yahay oo yacnii addoon baan noqday ayb qof marka waxa ahayd sayidu banilmusaliqaa dhalay reer banilmusaliq sayidkoodii baa dhalay addoonay marka noqotay axwaashu qofku waa isbedelaysaayb qof sayid ama boqor dhalay waxaa laga yaabaa addoonuu noqonayaa qofku marka subxaana muqalib alaxwaal ayb cabdiraxmaan ibnu xasan aljabarti taariikhdan iska leh cajaa'ib ulaahaarka kitaabka la yidhaha iska leh oo yacni taariikhdan masar iyo ka hadlo cajaa'ib ulaahaar kitaab la yidhahda uu leeyahay wuxuu leeyahay markii faransiisku uu masar soo gelayo isagu marka waa jooga xamlo sharis ah oo dhib badan oo dad badan ay ku laayeen oo masaroo dhan ay ku qabsadeen ayay noqotay masarna berigaas waxaa xukumi jiray niman mamaaliig ka haray oo la dhihi jiray yacnii marka iyagu aan oo iskaga iishay adduunyo iyo xoolo aruursi iyo dal iyo dadba aan dan ka lahaynay u badnaayeen oo kursigoodaas xoolahoodaas dadweynahana canshuur fara badan iyo isbaaro aynan awoodayn inay ku fardiyeen dadkan waa dhibeen dadkiina marka dadkiina waa naceen oo dad difaaca male iyagiina markaa dee waxay ishayaan gaalo ka xoog badan faransiiskii baa iskandariya inta ka soo galaybuu dariiqa yacnii zaraacada intuu soo maray ilaa iyo wuxuu soo istaagay qaahira iyagii marka kale firdhadaa ku dhacay marka waxaan arkayuu yidhi marka nimankii madaxda ahay qaarkood oo inta cafis loo dalbay magaalada lagu sii daayey oo jaamicul asharka ka tuugsaday subxaana muqalib alaxwaal nimankii boqorada ahaa oo jaamicul asharka ka tuugsanaya oo dadka wax weydiisanaya marka adduunyadan macnaheedu aad u yaryahay marka aakhirada un qofka inuu ka ilaashado iyo yacnii adduunkii un wax fiican inuu ilaahay ku dhex caabudo intuu joogo ayaa wanaagsan amaa cizada iyo dulliga iyo kulli ilaahay baa gacanta ku hayn ayb qofkou doonou cizaynaya qofkou doonana waa hoos baa ayuu u dhigayaa laakiin ninkii daacada ilaahay lagu kor yeelo yaa u sharaf badan ayb marka waxay leedahay qaalat caaishatu fajaءat tas'alu rasuula اllahi marka iyadoo nebigay uta marka ayb marka waxay tidhi wa ana kaana min amrii maa laa yakfaa calayka wa inii waqactu fii sahmi haabit bni qays bni shamaas ayaan ku dhacay wa inii kaatabtu calaa nafsii nafsadeydii baan kitaabeeyey waxbaan ku qoray maal ah faji'tuka waan kuu imid as'aluka fii kitaabatii anoo ku su'aalanayo kitaabadeyda faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama fahal laka ilaa maa huwa khayrun minhu wax kaaga khayr badan lacagtaas iyo kitaabadaas ma leedahayoo ma rabtaa ma kuu sugnaanaysaa qaalat waxay tidhi wamaa huwa yaa rasuula allah oo waa maxay qaala waxa uu yidhi u'addii canki kitaabataki kitaabadaadaan kaa gudayaa wa atasawajuki waanan ku guursanayaa marka u'addii canki kitaabataki macnaheeda waxaa weeyaan waa ku iibsanayaa waa markaasaan ku xoraynwa atasawajuki qaalat qad facaltu waan yeelay sidaa qaalad waxay tidhi fatasaamaca yacni nnaasa dadkii baa maqmaqlay waxaas nacan ayb nebigu inuu xoraynaayo guursanayana ayay maqleen anna rasuula اllaahi salى اllahu alayه ali wasalam rasuulka qad tasawaja juwayriyata inuu guursaday bay maqleen faarsaluu maa fii aydiihim waxay gacmahooda ku jiray bay direen oy sii daayeenoo min asabyi maxaabiis ah waxay dadkii maxaabiis gacan ku haayeen oo qoladaa laga haayey bay sii daayeen dadkii iska xoreeyeen fa actaquuhum way xoreeyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ashaaru rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xididkiisa yacnii qoyskii iyo dadkii nebiga xididka la ahaa yani ma haysa addoonnimo kuma haysanayno famaa ra'ayna imra'atan haween ma aanan arkin kaanad acdama barakatan kaanad ahayd acdama tu weynin badan barakatan xagga khayrka calaa qowmihaa qowmkeeda ay ku leedahay minhaa iyada ka weynin badan lama arkin naag dadkeeda uga fiican ma la arag oo dadkeedii dhammaa waxay xornimo ku heleen iyada darteed oo markuu iyada nebigii guursaday ayaa dadkii waxay yidhaahdeen war nebiga xididkiisa ha layska dhaafa waa la wada xoreeyey kulligood dadkaa iyagana marka fiirida adduunya say ka ahaayeen nin naago iyo ilmo u adeegayo iyo iska haystooo berri hadduu doonana lacag badan ku gada karo oo iska sii daayey liajli rasuulka yacni maxabo oo u qabo bal ka waran dadkan ayb dadkan hadda joogana waxaa weeyaan shilin yar iyo adduunyo yar yaan loo tabar haynin ayb waxa uu haayo iyo mas-uuliyad uu haayo iyo yacni waxa uu yahay oo dhan shilinkaasaa laga doorsanaan ayb yaraa yacni maanta qof shilin iyo diin diin dooranaa saasaa la dhihi karaa waa yar yahay qof qanaaco leh ayb oo dhahaya adduunkan oo dhan haddii la ii buuxiyaan ma raban mar hadday diinkayga wax uu ka hallaabayo ama diinkii daacadaydii ay iga mashquulinayso waa yaryahan laakiin dadku waa istaskiyeynayan ayaganailaa la hela marka dadkan oo kale siday dadkan u tarbiyaysanayen dad u tarbiyaysanna yacnii iyaga waaqicoodii ma la gaarayn iyaga waaqicoodii waa waaqic ku yimid asbaab iyagu ay la imaadeen ilaahay towfiiqdiisa ka bacdi yacnii waaqicoodaa la tamaninayaa iyagii camalkoodiina lama haayo suurtagal ma ah ayb marka uctiqa fii sababihaa sababkeeda waxaa lagu xoreeyey mi-atu ahli beytin boqol qoys oo min bani lmusaliq ah boqol qoys oo reer bani lmusaliq baa iyada lagu xoreeyey sababkeeda ayb xadiidka marka maxalushaahidka tarjamada iyo xadiidka meesha iska waafaqayaan juwayriye iyada oo la kitaabeeyey oo mukaatabo ah ayaa nebigu gatay waa lagu xoreeyey raalliga ku ahayd iyada macnihii u tarjamtay marka qaala abu daawuud haadaa xujatun haadaa kani xujatun weeyaan xuja fii ana alwaliya weligu huwa yusawiju nafsahu idin qoraa huwa yusawiju inuu guurinayo nafsahu nafsadiisa weligu inuu isaga nafsadiisa guurinayo ayb de nebiga calayh salaatu wasalaam isagoo de awalba weliba nikaaxiisu isagu weli uma shardi ahaynba oo rasuulka nikaaxa uu samaynaya wax weli aba shardi umaba ahaynba baabun fi اlcatqi calى shari baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lcatqi xorayn calى shari lagu xoreeyo shari qofkii in la xoreeyo laakiin shardi lagu xiro waa ku xoraynayaa bishardi kada wa kada hadda saa isaa yeesho alcaqi alciqi labada waa la dhihi karaa ciqi waa isim caqina waa masderki ayb cataqa yactiqu catqan waa iska faclun marka masderka marka qiyaaskiisu ayb cataqa yactiqu catqan cidqanna marka la yidhaha waa xornimo ciqigu marka waa xornimo waa ismi noqona marka xoraynna waxaa noqonaya catqan baabun fi اlcatqi calى sharطi marka marka yani ciqigii xornimadii ama ictaaqii haddii lagu xiro sharطi haddii la helo shardiga xorayntiina waa la hela marka qaala xadaثna muسdد bnu musrhad qaala xadaثna cabdالwاriث can saciid bni jumhaan can safiinata qaal kuntu mamluukan liumi salmة kuntu waxaan ahaa mamluukan mid la leeyahay liumi salamata umi salama u sugnaaday umu salama ku ay leedahay baan ahaa faqaalad waxay tihi uctiquka waan ku xoraynayaa wa ashtariطu calayka dushaadana waxaan ku shardinayaa an takhdima rasuula اllahi sal ly slam inaad nebiga u adeegto maacishta intaad nooshay waa ku xoraynayaa laakiin shardi inta aan nooshay inaad nebiga u adeegtid khaadim u noqotid faqultu waxaan idhi buu yidhi in lam tashtariطii calaya haddaadan shardi igula geli lahayn sidaas maa faaraqtu rasuula اllahi sal ly slam nebiga maba aanan faaruqeenba xataa haddaadan shardi igula gasheen anii nebigun baan agtiisa fadhin lahaa isagaan u adeegi lahaa maxaa cilmi laga helaya wa cilmi tiro badan buu ka hela rasuulka ninka ag fadhiya oo mar walba u adeegaayo oo xaajadiisa haayo mar walba ag taagan cilmi fara badan buu ka helaya anaaba yeeli lahaa buu yidhi xataa haddaadan shardi igula gasheenba maa faaraqtu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam maa cishtu intaan noolahay fa actaqatnii way u xoraysay washtaraطat calaya wayna igu shardisay korkeygii shardigiina marka waa guntanmay waana ansaxay waa kaa ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa xasan waxaana laga qaadanayaa tarjamadayo xadiidku waa is leeyihiin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man actaqa qofkii xoreeyo nasiiban qayb xoreeyo fii mamluukin lahu addoon uu leeyahay ka xoreeyo nin addoon uu leeyahay qayb ka xoreeyo marka addoon isaga iyo nin kale islale qayb buu ka xoreeyey see la yeelayaa ayb ama isagii baaba lahaa nuskaaga xor ah buu yidhi say keligiisa iskale markaasuu yidhi waan ku xoreeyey adiga barkaada kulligiis waa wada xorooba markaas kulligii waa xoroobayaayo cidqigu waa siraayoonayaan oo siraa wuxuu u gudbayaa inta kalena nuskaani nuska kale u tallaabayaa u gudbayaan hadduu keligii leeyahay maxaa yeeley ilaahay in wax lala yeesha maaha adiika dhehi doona haddii isaga iyo nin kale ay wada leeyihiin addoonkan ninkana nus leeya kana nus leeya oo nuskaygii baan xoreeye oo yidhaahdana xugun kale ayay lahaanaysaayo ninkan nuska xoreeye muusir miya amase waa mucsir hadduu nin muusir oo xoola haysta yahay inta kalena sii ninkan baa la leeyahay addoonkan hala qiimeeya qiimihiisa barkiisa oo ninka kale uu leeyahay adiga bix adi xorayntiisa sooma bilaabina dhammaystira la leeyahay oo lagu laaziminaya marka waa siinaya ninkan waa baxaa marka xor u noqona welihiisiina waxaa yeelanaya ninkan wax xoreeyey ayb haddii mucsir ou noqdana meeshaasay culimmadu isku qarteen marka haddii ninkan nuska ka xoreeyey oo mucsir noqdo waxay dhaheen culammada qaar badan oo ka mida addoonkani nus buu xor yahay nusna wuxuu yahay addoon waa mubacad oo ninkan sayidka ana marka waaa ninkan kale shirkada ku harayna waxaa laga rabaa inuu inta uu leeyahay oo kale ku shaqaysto oo say noqonaya marka maalinna aniga ii shaqeey maalinna ni oradoo shaqo tag adig wax samayso ayb ilaa nus baa xorkaa ninkan nusna waa moogtahay waa nusna waxaa weeyaan waa addoonnimo isaga marka si buuxda uguma shaqaysanayo waa nus ahaanoo ugu shaqaysanayo saasay culammada qaar badankood ay dhahaan laakiin waxaa soo arooray abu daawuudna oo keeni doonaa haddii ninka yacnii shariiggii hore ee nuska xoreeyey hadduu mucsir noqdo oo ninkan uunan wada dhiibi karin qiimihiisa xadiidku wuxuu leeyahy istusciya alcabdu hayra mashquuqin addoonkiibaa waxaa lele orod tag soo shaqeey ninkan waxaad u keentaa inta uu kugu leeyahay isagaa la qiimaynayaa qiimata cadlin addoonkanoo kale meequu jooga haddii suuqa la geeyo maalan waxaa la yidhi kun dollar buu joogaa haye kun maxaa u nis amar shan boqol shan horta xorowba yahay soo maa shantan u dhiman ninkan tartiib tartiib ugu keenaa laleeyahy ama hal mar wada siisayaa ama yacnii wax keentayaa shaqay baa la dhahay addoonka shaqaa loo dirayaa marka welina waa addoon ogow markaas markuu soo shaqeeyo uu ninkan wixiisii u dhammaystiro xor waa marka sicaayadaas marka bacd alculamaa waa diideen xadiidkeeda waa mudrajay dhaheen ama waxay yidhaahdeen waa yacnii min fatwa qataada ee marfuuc ma ahan laakiin bukhaari iyo muslim waxay rajaxeen in marfuuc ay tahay ayb meesheeda markaan gaarnaana ku sheegi doonaa istiscaa'a la yidhaha marka kaasna qaala alimaamu abu daawud marka islaamku intaa waxuu u dadaalaya xornimada in la helaa lagu dadaalaya waxaa loo leeyahay ninkan nus ma ahaanayo oo yacnii adigii bixi haddaad muusir tahay haddaad mucsir tahayna ninkan shaqaha loo diro xornimadiisa la dedejinay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaanaa hamaamu qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala ahbaranaa hamaamu can qataadata can abi اlmaliix qaala abulwaliid can abiihi ana rajula actaqa nin baa xoreeyey shiqsan gabal oo lahu isaga u sugnaaday min hulaamin addoon ou ku lahaa nasiib uu addoon ku lahaa ayuu xoreeyey fadukira dalika linabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebigaa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi laysa lilaahi shariikun laysa lilaahi alla uma sugnaaninoo ma laha shariikun ku waxla leh ilaahay wax waxla leh ma jiro macnahan marka maxaa laga wadaa xorayntaani ninkan muxuu xoraynayaa ninkan nuskiisna lilaahi soo maaha inuu ajar ka helo u xoraynayaa ayb cidqun oo lilaahi ah haddii marka ninkan aad ilaahay dartii u xoraynayso waxaa haddaba habboon marka inaad kulligiis xorayso nafsaddaada aadan ilaahay la yeelanin adiga ninkan adnaa waa leeyahay waxbaan ku leeyahay allana qaybaan siiyo xornimadii waayo qaybta alle u ka siiyey maya taas ma soconayso ila qaybtan aad xorayso waxaa leedahay ilaahay baa waxuga rabaa aniga qaybtan kalena anaa weli lahaanayo adi alle inaa wax isku dartaan isku darsataan ayb zaada bnu kaiir fii xadiidihi faajaaza الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu socodsiiyey cidqahu xornimadiisa xornimadiisiibuu kan korkiisa ku dhammaystiray dhammaystir buu yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man actaqa qofkii xoreeyo nasiiban nasiib lahu isaga u sugnaaday min mamluukin addoon la leeyahay xaggiisa kaga sugnaaday beynahu isaga iyo wa beyna aakhara ku kale ay isla leeyihiin tan marka waxaa waaye addoon isaga iyo nin kale ay isla leeyihiin ayuu qaybtiisii ka xoreeyey qاaل xadaثna mحamed بن kaثيir qاaل أhbaranii hmam can qtاadaةa can الnaضr bni أnas can bashiir bni nahiik can abi hurayraةa ana rajula nin actaqa shiqsan lahu qayb ou lahaa buu xoreeyey min hulaamin uu ku lahaa faأjaaza الnabiyu salى الlahu عalيه alي waslm cidqahu nebiga xornimadiisiibuu dhammaystiray oo socodsiiyey israaciyey waharamahu baqiyaةa amanihi waharamahuna qaan buu uga yeelay kii wax xoreeye buu qaan korkiisa kaga dhigay baqiyata amanihi qiimihiisa intii hartay ninkan nuska wax ka xoreeyey ayuu qaan uga dhigay nebiga intii kalena qaanu uga dhigay marka deyno uga dhigay macnaheed oo wuxuu yidhi war ninkan addoonkan qiimihiisa nuska haray ninkaas kale sii shirkada kula ahaa ayb meeshaan marka khaaabi wuxuu leeyahay wahaadaa yubayinu laka wuxuu ku caddaynayaa tan anna alcidqa qad kamula lahu inuu u dhammaystirmay cidqigii biictaaqi shariiki ayb inuu ku dhammaystirmay shariiga xorayntiisa alawal hore shariigii hore nasiibahu uu xoreeyo minhu isaga uu ku lahaa falowlaa annahu qad istahlakahu lam yakun liqowlihi waharamahu baqiyata amanihi macnan لأن الغرم يقع في الشhayء المستهلك armiga iyo magta iyo qaanta maxay ku dhacdaana qaan shay la isticmaalay soo maha addoonkani marka hadday weli wax ku dhiman yihiin qaan lagama dhigeen isaga qiimihiisii wax ka mida ninkan marka la leeya addoonka kun doollar hadduu ahaa شhan boqol ninkan baa iska laha shanna ninkan soo maha shantiisii buu xoreeyey ninkan baa waxaa la yidhi shantiisa xoreeyey shantii boqoloo kalena waa lagugu leeyahay ninkaassi marka waxaan magay kugu tahayoo waa lagugu leeyahay waa maxayna wax dhammaaday waan soo dhammaaday wax qaa'imoo taagan dayn ma noqon karaan marka khaaabi saa darteed marka wuxuu leeyahay tanaa marka xadiidka marka macnuhu saas saas qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanى qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wa huwa qundar xaa waxadaanaa axmed bnu caliy bni suweyd manjuuf qaala xadaanaa rawq bnu cubaadata qaalaa qaaladan marka yaa waayeen waa rawx iyo moxamed bnu jacfar qaalaha xadaanaa shucbaةu can qataada biisnaadihi can الnabiy salى اllahu عalيyه ali waslama man actaqa qofkii xoreeya mamluukan addoon kaana baynahu addoonkaasoo kaana ahaaday baynahu isaga qofkan wax horaynayo iyo wa bayna aakhara ku kale facalayhi midkan wax xoreeyey nuska xoreeye dushiisa waxaa ah khalaasuhu addoonkaas inuu fakiyo adoonnimada ka fakiyo hada lafdu bni suweyd marka fiiri xadiidkan shucbayuu ka warinaa shucbayuu ka warinaa ya qataada ayb fiirsa marka qaala xadaana bnu اlmuhanى qaala xadaana mucaad bnu hishaam wahuwa mucaad bnu hishaam bni abi cabdillaahi اdastawaa'i qaala xadaanii abi aabihiisa waay hishaam bnu abi cabdillaahi addastawaa'iyu dastawa waa magaalo ku taallo iiraan ayb dastawa waa qaryo marka meelahaas ku taallo asbahaan iyo dhulkaas iiraan ayb isaga marka hishaam kama imaanin meeshaase basrow degenaan jiray kuna dhashay reer basrow ahaa waxaa loogu bixiyey marka nisbadan kaana yabiicu aلhiyaaba almajluubata min dastawa dharka dastawa meeshaas lagu samayn jiro oo laga keeni jiro o gedgedi jiray dastawaa'i marka saasaa loo yidhi waa nisba sida dihnigaaga u soo degdegaysa khilaafsan oo ka duwan dastawaa'i marka la yidhaha nin meeshaas u dhashaad moodaysaa laakiin ma aha dharka meeshaas ka yimaado iibin jiray saasaa loogu bixiyey marka dastawaa'i mucjam ulbuldaanka sidaasuu leeyahay yaaquut alxamawi xadaanaa axmed bnu cali bni suweyd qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa hishaam bnu abi cabdillaahi can qataadata biisnaadihi anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man actaqa qofkii xoreeya nasiiban lahu nasiib uu leeyahay qayb uu leeyahay fii mamluukin addoon dhexdiis ugu sugan cataqa addoonku waa xoroobay waa laazim cataqadan cataqa ay cataqa alcabdu addoonkii waa xoroobay min maalihi maalkiisa xaggiisii buu ka xoroobay in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay haddii ninkan nin xoolo leh uu yahay maalkiisuu ku xoroobayba oo maxaa laga wadaana qaybtii dhinnayd baa dhiib la leeyahay bixi walam yadkur ibnu اlmuhanaa annadra bna anas ma sheegin wahaadaa lafdu bni suweyd weeyaan kan hadda meeshaan marka hishaamna yuu ka warinaa xadiidkan hishaam ibn abi qataada hishaam ibn abi cabdillaahi yuu ka warinaa qataaduu ka warinaa kitaabkaqataaduu ka warinaa sooma idan marka qataado xadiidka laba ardayaa ka warisay haddaan haynaa shucba iyo iyo hishaam sanaaca xadiiiya meeshaan ku jirta yani fiiriyan ayb kitaabka yani xadiidka matniga laqbihiisa lagu orda ma aha ayb waxa muuqata kitaabka si fiican in loo fiiriyo u baahan yahay sanadkan wax meesha loogu dhiga cilmiyaa ku jira ayb halkan marka waxaan haynaa riwaayatu shucba wa hishaam bni abi cabdillaahi dastawaa'i can qataada meel noogu hay matnigana ma hayno wax istiscaa la yidhaah haddii ninku uu mucsir yahay addoonka in shaqo loo diraayo iyo in kale xadiidkan hadda ma noo sheegayna ma noo sheegin addoonkii baa la dirayaa soo shaqeeyaa la dhahayaa ninkan hadduusan lacag haysanin riwaayada shucba iyo hishaam kuma jirto baabun ay haadaa kani baabun baab wey baabun ayb haadaa kani baabun baab weeyaan man dakara qofkii sheegay asicaayata addoonkii in shaqo loo diro fii hada alxadiidi xadiidkan hadda aan soo marnay dhexdiisa ninkii ku sheego sanaaca xadiiiya marka ku jirta meesha fiiri abu daawuud labadan xadiisuu soo hormariyey markaasuu wuxuu yidhi xadiidkii hadda qofkii sicaayada ku darayuu u baab yahay qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim وهو الفراهيدي قال xدثنا أbان هو بن يزيد العطار قال xدثنا قتاaدة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرةa قاaل qال النبي صلى الله عليه ولي وسلم maن أcتقa qofkii xoreeyo شhaقيiصا xubin gobل فيi mamlukihi adoonkiisa dhexdiisa uu ku lahaa faعalayhi korkiisa waxaa ah أn يuctiqahu kulahu dhammaantii inuu xoreeyo in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay waa ziyaadatan maaragta marka wailaa haddii uusan sidaa ahayn inuusan maal lahayn ustusciya alcabdu addoonkii baa laga shaqo dalbaa soo shaqay baa la yidhaahdaa hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibaynin addoonka isagoon shaqada lagu dhibaynin oo aan la dhibaynin baa waxaa la yidhaha ordoo tag soo shaqey idan marka abaan can qataada isagana muxuu sheegay dakara listiscaa'a istiscihi buu sheegay ayb قال xدثنا نصر بن علي قال xدثنا يزيد بن زريع xاaو xدثنا علي بن عبداللahi قال xدثنا محمد بن بشhر وhذا لفظه عن سعيد بن أبي cروبة عن قتاaدة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم قاaل maن أعتقa qofkii xoreeya شhقسan gabل ow shaqiisan lahu isaga uu leeyahay فيi mamluukinna ugu sugan adoon korkiisa adoon dhexdiisa fakhlaasuhu fakintiisa calayhi dushiisay ahaatay xaggou ka fakinayaa marka fii maalihi maalkiisa dhexdiisa in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay fain lam yakun lahu maalun maal haddii uusan lahayn quwima alcabdu addoonkii baa la qiimaynayaa qiimata cadlin cadli qiimihiis cadli qiimihiis baa la qiimaynayaa uma istusciya waa laga shaqo dalbayaa marka lisaaxibihi addoonkii uma istusciya ay alcabdu baa laga shaqo dalbayaa shaqayn dalbayaa lisaaxibihi baana marka loogu dalbayaa sidaas fii qiimatihi qiimihii uu ku lahaa hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibin war waxaa la leeyahy ninkan inta uu kugu leeyahay nuskii kale kugu dhinaayo ninkan uu kugu leeyahay oradoo soo shaqeeyo sii kanna maxaa lagu sheegay istiscaa riwaayatu man kitaabka fiiri saciid ibn abi caruuba waa can qataada yaana inaa marka saciid iyo abaan abaan ibn yaziid alcaطaar saciid ibn abi caruuba iyagu waxay yidhaahdeen can qataada labadooda istiscaa ay sheegeen xadiidka shucba iyo hishaamna waxay sheegeen mayna sheegin istiscaa meeshaan marka waxaa la fiirinaa walidaalika culamada waa isku khilaafeen istiscaaga marka ahbatu الnaasi fii qataada waxay yidhaahdeen saddex nin shucba hishaam iyo saciid ibn abi caruuba labaa israacday marka dadkii yani ahbatu الnaasi fii qataada dadkii la yidhi labaa dhinac isku raacday halna gooni buu u baxay ee labadaa la rajaxaa bay dhaheen marka wax istiscaa la yidhaha marka ma jiro addoonku mubacadou ahaanaya marka soma fahmi culamada badankood saasay ku tageen ibnulmundir iyo xataa taas saasay sheegayeen ee waxaa la yidhi laakiin sidaaba ha ahaatee saciid keligiis ma taagnaa abaan ibnu yaziid alcadaaraa ku jira culabadan kale marka waxay keeneen iyagana xugun wax arrin kale waxay yidhaahdeen riwaayati hammaam ayaa jirto can qataada oo istiscaaga jumlada istiscaaga iyo xadiidka qaybtiisa hore kala reebtay oo markuu xadiidka qaybtii hore soo sheegay qaala hamaamun hamaam waxa uu yidhi qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi wailaa ustusciya alcabdu intii kale waxay yidhaahdeen marka qaar nasaa'i oo kale waxay leeyihiin hammaam marka meel fiicanoo ka soo baxay meeshan wixii laysku hayuu kala saaray oo waxay yidhaahdeen haadihi fatwa qataada marka istiscaaga waa fatwa qataada soo ma fahmi sidaa markay tahay marka ibnu xajar marka wuxuu yidhi wa abaa daalika saaxibaa saxiixayn bukhaari iyo muslim waa diideen jumlada istiscaag waa marfuuca saciid ibnu abi caruubana abatu min ahbat الnaasi fii qataada yuu ahaa mulaasamo badanuu ku sameeyey mana laga hormarinayo labadan kale maxaa yeele mutaabic waa haystaa koo maadada labaadna waxay yidhaahdeen xadiidka majliskiisu mid ma ahayn waxaa dhici karta qataada inuu dhowr mar kale sheeg sheegay marna uu gaabiyey marna uu yani inta kale ku daray ee xadiidku idataxada mahraju idataxada majlisuhu majlisu taxdiidku haddii la ogaado inuu hal mar ahay ayaa la xukumi karaa waxaa la dhihi karaa ziyaadada saas maaha markaas laakiin halkan itixaadulmajlisna ma jiro majliskii mid ma ahayn oo dhowr meel in mar inuu kala sheegay baa laga yaabaa qataada tan kale wax mukhaalafaa maba jirto ninna waa ikhtisaariyey xadiidka ninna ziyaadou la yimid ziyaadada iqada markay munaafiye noqotaa shuduud la sheegaa ayb halkan marka mukhaalafo ma jirtaa shucba iyo hishaam ma aysan khilaafin saciid ibn abi caruuba ma aynan khilaafin walidaalika marka bukhaari matniga saxiixuba wuxuu ku yidhi markuu riwaayadii shucbo sheegay ikhtasarahu shucbatu shucba xadiidkan waa soo gaabiyey ikhtasarahu shucbatu saciidna muxuu sameeyey atamahu waa dhammaystiran waa saasna marka ibnu daqiiqilciid iyana taasuu rajaxay iyo ibnu xajar iyo calaa kullin marka istiscaaga marka jumla oo saxiix ah marfuuc ah w middan qataado fadwadiisa waayana fadwada xadiidku waa iswaafaqi karaan waxaa laga yaabaa inuu xadiidkiina sidan uu ahaa qataadana mararka qaar marka la weydiiyo isagoon qaala rasuululahi dhihinba uu xadiidkii isaga fadwoo jira walidaalika marka istiscaaha waa xugun jira w ninku haddii uu xadiidkan kale axaadiidta ay ku mucaaradayaan oo ibnu cumar iyana waxaa lagu xambaarayaa muusirka ninka muusirka oo xoolaha haysto iyaa lagu xambaarayaa oo faqad cataqa calayhi isagoo ku xoroobayaa iyo waa hadduu muusir yahay amaa mucsir markuu yahay istiscaagaa la isticmaalaya marmarka cilalka iyo musalaxa iyo marka kutubtan waxay faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mida iyadoo la tadbiiqinayo arkaysaa wixii marka aad musalaxa ku aragto amaba lagu arko kutubta cilalka iyo yaa lagu arkaa marka culamada khulaasat اlqowl xadiidkan istiscaha saasay ku sheegeen ibnuاlqayim laftirkiisa marka wuu qorayaa tahdiibka waxyaaba badan buu ka sheegaya laakiin khulaasat اlqowl sidaas qaala abu daawuud fii xadiiثihimaa abaan iyo saciid xadiidkooda jamiican fastusciya hayra mashquuqin waa laga shaqo dalbaa addoonkii isagoon la dhibaynin wahada lafdu caliyin fii xadiiihimaa cafwan في xadiiثihimaa cali iyo naصr bnu caliyin xadiikooda faاstusciya غayra mashquuqin calayhi wahada lafdu caliyin weeyaan ka mid meeshaan marka macna اlistiscaa'a dad marka qolada diidan addoonkaas soo shaqay la dhahaa qolada diidan istiscaha inay si kale ku fasiraan oo waxay yidhaahdaan macna اlistiscاa إna اlcabda yastamiru fii xisaةi اladii lam yuctiq raqiiqan addoonku qaybkii ninkii aan xorayninee shariigga wuxuu ka ahaanayaa addoon fayascaa istiscaha marka maxaa laga wadaa fayascaa waa shaqaynayaa ayb fii khidmatihi ninkan inuu u adeega iyuu ka shaqaynayaa biqadri maa lahu fiihi min arriqi inta addoonnimo uu ku leeyahay oo kale ha ugu shaqeeyaa laga wadaa bay dhaheen ee ha soo shaqeeyo isaga ha isfakiya maaha macnaheeda marka meeshii la aadeen qaaluu marka waxay dhaheen wamacnaa qowlihi hayra mashquuqinna hayra mashquuqin calayhi see loo fasirayaa waxay yidhaahdeen ay min wajhi sayidihi almadkuur yukallifuhu min alkhidmati fowqa xisatihi yacnii hayra mashquuqin calayhina waxaa laga wadaa war sayidow inta aad ku leedahay ha ka badsanin shaqada maalin adiga ha kuu shaqeey maalin isaga soo shaqaysto oo adiga leh ha ku shaqaysanin baa laga wadaa ila ninkan qayb buu xor ka yahay laakiin macnahaani marka waxaa diidaayo laakiinse kan waxaa diidayo xadiidka riwaayaadkiisii qaybo ka midaa diidaayeen ayb oo riwaayada waxaa diidaysa dhahayso wastusciya fii qiimatihi lisaaxibihi riwaayadka iyagaa laysku fasiraay istiscaha macnihiisa riwaayadan kale ka soo baxaa wastusciya addoonkiibaa shaqo loo diraa soo shaqay la yidhaahdaa fii qiimatihi isaga qiimaha uu joogo lisaaxibihi inuu u soo shaqeeyo fii qiimatihi marka meesha iyadaaba wax dhan macnahan qoladan sheegaysa fii qiimatihi baa radinaysa marka maxaa yeeley hadday tahay sayidka u shaqay sayidkaaga haddii laga wado qiimo meesha lamaba keeneen fii qiimatihi ma imaadeen saasay dhahdeen qال xdثna mحamed بن بشhاaر qال xadثna yaحyى وبن أbي cadي عan سacيidi بإsناadihi وmaعنaahu qال أbu daوud rawaahu الrawx بن cubaadة عan سacيid بن أbi caruuba lam yadkur الsicاayaةa riwaayaadka saciid midka ardada ka warinaysa qaar ka mida baan iyaga laftirkooda sicaayadii sheegin warawaahu jrيir بن xaaزim وmuuسى بن khلف جamيiعا can qataadaةa بإsنaadi يزيid بni زurayc وmaعنaahu وdakaraa fiihi asicاayaةa bay sheegeen ayb jariir ibnu xaasim iyo muusa bnu khalaf jamiican iyaguna can qataadata biisnaadi yaziid bni zurayc isnaadkiisii ayb ayb can qataadata biisnaadi yaziid bni zurayc wamacnaahu wadakaraa fiihi asicaayata bay sheegeen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man rawaa qofkii wariyey in lam yakun lahu maalun maal hadduusa lahayn lam yustasca waa madhab kale ka ninkan wax xoreeyey haddaanu maal uu ku dhammaystiro xornimada lahayn addoonka shaqo waxba looma diraayo waana siday jumhuur qabaan ayb qaala xadaثna الqacnabiyu can maliki can naafici can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal man actaqa shirkan lahu qofkii man actaqa qofkii xoreeyo shirkan lahu addoon shirka aho isagu uu leeyahay fii mamluukin man actaqa qofkii xoreeyo shirkan qayb lahu isaga u sugnaatay fii mamluukin addoon dhexdii ugu sugnaatay uqiima calayhi waa lagu oogayaa korkiisa waxaa lagu taajinayaa qiimatu اlcadli cadli qiimihiisa fa acطaa shurakaa'ahu dadkii shirkada la ah buu siinaya xisasahum qaybahoodii wa uctiqa calayhi اlcabdu addoonkiina waa ku xoroobaya wailaa haddii kalena faqad uctiqa minhu maa actaqa wuxuu ka xoroobayaa wixii laga xoreeyey ayb tan marka waa haddii uu haysto waayo xoolo uu leeyahay waa in kaana muusiran ama in kaana mucsiran isagu istiscaa markaas kan marka ma ka hor imaanayo istiscaa maxaa yeele mana diidin mana sheegin intaas bis waa istiscii waa ka waa mana sheegin mana diidin culammada marka istiscaha qabtana waxay ku xambaarayaan xadiidkan ninkii xoolo haysto waa ku xoroobayaa ninkii kalena lama sheegin istiscaha loo noqonaa marka qال xdثna mؤml qال xadثna ismاعيiل عن أyوب عن نافع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم بmعنaaه qاaل وkاna ناaفع رubama qاaل fqad catقa minhu ma catq وrubama lam yqulhu inuusan dhihinna waa la arkaa faqad cataqa minhu wou xoroobay isaga xaggiisa maa cataqa wixii uu xoroobay buu xoroobay intii uu ka xoroobay buu ka xoroobay inta kalena adoonnimu baaqi ku yahay waa hadduu xoola aanu haysanin istiscow galaa marka قال xdثna سلyمان بن dاود العتكي قال xdثna حmاd عن أيوب عن نافع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم بhذا الxadيiث qال أyوب flا أdrي ma ogi huوa في الxadيiثi عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم أو شhayء qاaله ناaفع ama شhay intan dambe naaفic yidhi inay xadiidka ka mid ahayd ma ogi وإlاa catقa minhu ma catقa intaas dambe qال xdثna إبراهيم بن موسى الرازي qال أخبرna عيسى yعن بن يونس qال xadaثna cubaydاللahi can naafic can ibni cumara qaal qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalيه ali wasalam man actaqa qofkii xoreeye shirkan shirko min mamluukin addoon xaggii uga ahaatay facalayhi korkiisa waxaa aha cidquhu xorayntiisa kullihii dhammaantiis inuu xoreeyo in kaana lahu maa yablugu amanahu qiimihiisa wax u gaaraya hadduu haysto wain lam yakun lahu maalun maal haddaanu lahayn actaqa nasiibuhu nasiibkiisii baa xoroobay nasiibkii kalena see la yeelayaa xadiidkan kama hadlin haddii marka xadiid kale in la raadiye xadiidkii marka la raadiyey marka xadiidkii riwaayat saciid bn abi caruuba can qataada istiscaa baa ku jira addoonkii baa soo shaqeyn la dhahaya calaa daalika marka xadiidkii o dhan waa lagu camal falay qaala xadaثna mkhlad bnu khaalid qaala xadaثna yaziid bnu haaruun qaala akhbaranii yaxya bnu saciid can naaficin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wslam bimacnaa xadiidi ibraahima bni muusa qال xadثna cbdاللahi بن mحamed بن asmاء qال xadثna juwayriyaة can naafic can ibni cmar can النabiyi salى الlaهu عalيه alih waslm bmacnaa maaliki bimacnaa xadiiثi maalik walam yadkur ma sheegin وإlaa faqad cataqa minhu ma catq intaha xadiiثuhu xadiidkiisu wuxuu ku dhammaadee wa uctiqa calayhi اlcabdu addoonkii korkiisiibuu ku xoraynayaa ku xoroobaya على معناه قال xدثنا الحسن بن علي قال xدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن cمر أن النبي sلى الله عليه ولي وسلم قال maن أعتقa شhirكا له في cabد catقa mا baقya wixii harayna waa xoroobaya fيi maalihi maalkiisa dhexdiisuu ku xoroobaya إida kaana lahu maal yبلغu ثمن الcabdi haddii uu haysta maal adoonka qiimihiisa gaarayo marka xadiidkan laftirkiisa ay qoladan deliishanayaan jumla gaayatu maa fiihi ana jumlaة اlistiscaa'i lam tudkar walam tunfa saa un baa ku jirta inta waxayna ka hadlayaan addoonku marka yanii ninkan shariiga marku nin maal leh uu yahay marka nin maal leh uusan ahayn ma ka hadlaayaan ayaga waana midda la yidhi riwaayada ibnu cumar ee ku dartay oo ilaa faqad cataqa minhu maa cataqada waata laysku haysto waa mudraj iyo maahan hadda la dhahayo oo xadiidkay ka mid ahayd iyo kama mid ahayn iyo maaligna uu ku joojiyey iyada ka sokay uu ku joojiyeymeeshan marka waxaa kaaga soo baxayso qolada qabta istiscaha in daliilkoodu xoog badan yahay قال xدثنا أحمد بن حنبل قال xdثنا سفyان عن cمر بن ديناr عن sالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه ولي وسلم marka في xكم الرفع إذا كاana الcabد adoonku haddii uu yahay bayna اثنayni laba uu ka dhaxeeyo faأcتقa أxadهmaa midkood ou xoreeyo نaصيibahu نaصيibkiisii fain kaana muusiran hadduu nin haysta yahay yuqawamu calayhi dushiisa lagu qiimaynaya qiimaةan qiimo laa waksa nuqsaan aanay ahayn walaa shaططa ziyaadana aan ahayn qiimihiisii wax ka yar ama ka badan aan ahayn qiimihiisii baa lagu xukumaa marka qiimihii markii laga xukumo nus baa lakala laga dhigayaa nuska qiimahiisa nuskiisa bixi baa la dhahayaa uma yuctaqu markaa waa xoroobayaa uma yactiqu waa xoroobayaa oo ficilkan cataqa waxay leeyihiin luqawiyiinta qaarkood waa laasim mana a fiicno in laga bixiyo isagoo sidaas ah mabni lilmajhuul mabni lilmajhuul lagama bixinaayay leeyihin maxayna waa laazim inaan laga bixininna buu ku imaadaa bay dhahayan misbaaxulmuniirka sida uu sheegaayo fayuumi fayuumiga sida uu tilmaamayo misbaaxulmuniirka qaala xadaثanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbaة can khaalidi can abi bishrin اlcambariy can ibn الhalib can abiihi ana rajula actaqa nasiiban lahu ninbaa wuxuu xoreeyey adoon yacnii nasiib nasiib buu xoreeyey isagao u sugnaado min mamluukin addoon xaggii kaga sugnaaday falam yudaminhu الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga ma damaaninin oo inta kalena adaa lagaa rabaa ma uusan dhihin ayb isnaadka xadiidkan waa daciif ibnu telibka ayaa jahaalo ku sugan tahay qaala axmedu axmed ibnu xambal waxa uu yidhi innamaa huwa bitaa waa taa ibnu talib weeyaan yacni talib ayuu u jeedaa wa kaana shucbatu shucba wuxuu ahaa alhaqa yacnii mid aan ta'da karin lam yubayin attaa'a min athaa'i ta'da kama uunan ta'da iyo ta'da kalama sooci jirin kalama sooci karin marka ibnu talib weeyaan shucba laakiin ibnu halib ayuu dhihi jiray xadiidkan marka isagana dacfigaasaa ku jiro oo ninkan marka ibnu talibka ayaa jahaala nooc jahaala ay ku sugan tahay ayb marka macnihii xadiidkiisu hadduu wuxuu noqon lahaa in laga faa'iidaysto oo laga qaato inaan mar haddaan la damaaninin mubacad inuu iska ahaan lahaa buu deliil u noqon lahaa dacfi baa kan hadda ku jiro axaadiidtan marka ma aragtaa sida hadda laysugu hahayo oo yacnii matnigooda kala uu yanii tarjiixaad iyo hadal fara badan oo ugu jiro kitaabkan la yidhaa buluuqulmaraamka oo ibnu xajar uu qoray waxaan oo khilaaf abuu isagu meel isugu keenayo isagoo og khilaafkan macluumaadna ka haysto ayuu wuxuu samaynayaa axaadiidtan khilaafkanna si khafi ah ayuu ku ishaarayaa riwaayaadkana waxaa laga yaabaa inuu laba riwaayo sidaanoo kale inuu isdabageliyo ama mid ka taga mid kale soo qaato oo hadalka bukhaari oo kale uu soo daba dhigo war kale un uu dhexgeliyo riwaayo saxiixayn ku jirtou ka tegaya wuxuu qabsanayaa mid abu daawuud ou aadaya ama mid muslim keliya uu wariyeyou aadaya intaasoo dhan maxay tahay yacnii wixii tarjiixaad oo la kala rajixi lahaa ayuu isaga kitaabka kugu sheegaan qof aan marka aqoonin yacnii sunanka iyo saxiixaynka buluuqulmaraamka yacnii buluuqulmaraamka haddii uu xataa wax ka aqriyo ama wax un uu ka sheega ma fahamsana buluuqulmaraamka saasaa la dhihi karaa buluuqulmaraamku waa khulaasada kutubtan wixii uu ka khulaaseeyey oo cilal iyo wixii cilal ku jiray iyo wixii hadal laga yidhi iyo wixii idraaj lagu sheegay iyo wixii khilaaf lagu sheegay iyo buu marka baababka kusoo kala dhigdhigaa weliba waa soo gaabinaya waa ikhtisaarinaya haddana ayb marka xadiidku wuxuu u baahan yahay cinaayo gaaruu u baahan yahay aad faa'iqa ah وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وخيرا كان كان في